soo dhammaantiin waa ogtihiin waxaa rafax ka dhacay dad badan si ay tahayna ma ogo ilaa hadda wixii rafax ka dhacay marka kaale idiin fahansiiyey kow qaza caadi qaza dhan ayay ku noolayeen dadkooda saas ay tahay waa la duqoyn jir waxaa la yiri mataqaaniin dhinacan kasoo baxa dhinacan kala imaada okay soo marka way kasoo baxeen way kasoo baxeen way kasoo baxeen meel kasta iyo ka tagayeen si loogu duqeynayay waxay imaadeen hadda rafax meeshaaniiti ayay yimaadeen okay rafax soo gadaashii dhan dad ma joogo dadkii dhan laba milyan dad waxay ku nool yihiin rafax oo keliya rafaxii keliya ay ku nool yihiin meeshii ay dhaheen seeftu waa boqolkiiba boqol seef waaye mala duqeynaayo kaamam ka dhisteen oo yacni teendhooyin ka dhisteen ayay kusoo duqeynayeen yacni kusoo duqeynooyiin okay haweenkii ugu horeeyeyna ee soo duqeeyeen maxay dhaheen mataqaanaa waxaa ka dambeysay kooxda kale yacni fahansintiisa a ka dambeysa ayay dhaheen haddana isla markii afkii way soo bedeleen qalad aa u duqeynay yani qalad qaldan ayaa u duqeynay yani duqeys masleyin shalay wixii ka dhacayay qalad leed maho yani haweenkii iiga duqeynaya koob qalada eed shalan oo yan dadka dhan meesha buuxeen mee dadka meesha yaaleen bilqalad leed sax soo haddaa dib u laabano isbitaalkii ugu horeeyay ay qarxinayeen markii oo la weydiiyey oo la dhahay maxaa u qarxiseen la dhahay koob waxay dhaheen kooxda kale ayay dhaheen kabacdee maxay yireen mataqaanaa qalad ayay dhaheen kabacdeen isbitaaladii qiso ku taalan hadda hal xabis ayaa ka taagan soo sheekadaas ayay wadaan haddii hadda fiir meeshan ka bax la dhaho meel ay aadayaan ma lahan dhinacaneeti waxaa ka jirta basar masar ma gali karaan dhinacaas kale bad waay bad ma isku tuurayaan dhinacan kalena dhinaca kale waay oo yacni oo iika joogaan soo intay ka baxayaan intay ka baxayaan meeshan yariiska laba milyan dad ah ilaa dhibkaa ka qaado idinka dhan waxaa woodiin inaa u duceysaan sidoo kale sawirahooda inaad meel kasta ku sheergaraysaan si dadka dhan usoo baraarugaan oo usoo kakacaan oo dadkii oo fadhiyeen dhan oo yacni markii koow qadiyad bilaabanaysa way soo hadleen kabacdeen way aamuseen soo marka please and please u duceeya waxaa anaga hadduu awoodno ducadeena iyo waa codkeena oo keliya marka insha allah ilaaha ka dhib qaado